wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladii arrimaha garsoorka maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo kusoo gabagabaysa kulan ku saabsan horumarinta arrimaha cadaaladda caruurta iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto xiritaanka kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhammaan qeybaha bahda cadaaladda maamul goboleedka koonfur galbeed sida maxkamadaha asluubta xeer ilaalinta booliska ururada qareenada iyo xubno ka socdo bulshada rayidka ismaaciil maxamuud oo ah la taliyo sare arrimaha xuquuqul insaanka ee wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka waramaya muhiimadda kulankan marka shirkeedna maanta wuxuu daaran yahay oo aynu xoogga saarana waxa weeyaan in coordination meeting ahaan iskugu nimaadno oo aynu ka hadalno caqabadaha jira iyo maxaa ku dhahdaye sida xaaladaha kala duwanaaada ka jira stateka ee dhinaca caruurta taasoo ah cadaaladda caruurta iyo sidii aynu kor ugu qaadi lahayn iyo sidayna u iskaga kaashan lahayn labada dhinacba xeerar baa jira cusub siyaasado cusub baa jiro la sameeyo dhaqangalkooda iyo ansixintooda hadday baarlamaanada hor yaalaan iyo haddii gacanta lagu hayaba waxaasoo dhan sidii aynu u kala war qaadan lahay marka hadda shirkan wuxuu baahan yahay inaynu xoogga saarno aynu ka hadalno bal sideeba laamihiinu iskugu xidhan yihiin wadaba kale marka la joogo koonfur galbeed laamaha caruurta ka shaqeeya wasaarado badan baad ogta inay ka shaqeeyaan xafiisyo kala duduwanoo ka mid a ciidamada ka shaqeeya macnaha ngo yaa jira ka shaqeeya ama hay-ado kala duduwan sidee u wada shaqeeyaan wada shaqayntu siday tahay maxaa laga bedeli karaa sidee kor loogu qaadi karaa ma laysu xidhan yahay oo si fiican ma layskugu xidhan yahay mise wax ka bedel ba u baahan tahay nacabti markasta waa in caqabadahaasoo kale layska wareega iyo wixii siyaasada ee muhiima ay tahay in laysla wadaago marka intaasaynu ka hadlanaa kulankan ayaa door ka qaadan doono in la xaqiijiyo hanaanka lagu ilaalinayo xuquuqda iyo daryeelka carruurta soomaaliyeed